inta la xaqiijiyey shan caruur ah ayaa waxay xanuunka shubanbiyoodka u geeriyoodeen kaam ku yaala magaalada dhoobley ee gobolka jubbada hoose dadka ku dhaqan halkaasi oo muddooyinkii lasoo dhaafay wajahayay xaalado kala duwan ayaa waxaa hadda saameyn ku yeeshay xanuunka ka dilaacay magaalada kaas oo galaaftay nolosha carruurta yaryar qaar ka mid a dadka ku dhaqan kaamka ayaa waxa ay ka warbixiyeen caruurta geeriyootay iyo xaaladda ka jirta halkaas magaceyga xabiib ismaan mursul jambiyood waa ku jira kaanka waa ilmaha waada waxna waay naga noqdeen waxna waaye ilaahay baa hadda gargaarsiiyo waa la qaadiyo dhibaato way mareen magaceyga waa xuseen kuusoo cabdi kaamka aan degana waxaa waaye kaam jaroole kaamka aad baa shumbiyoodka ugu jiraa marka hadda intaa ognahay anaaba ka mid eh dhowr cunug ayay ku geeriyootay dad badanna waa ka kaagacay laakiin aad buu isu saameeyey ani saddex cunug ayuu iga soo riday maya xanuunkaas unbaa hadda aad u daran iyo malaari iyo maaragtay wixii u hoosgalayba adii xanuunkaas adii shumbiyoodkaas marka fuuqbaxaas unbaa u dhintay xanuunka shubanbiyoodka ayaa ka mid ah cudurrada dilaaca wakhtiyada ay roobabku da'aan waxaana dhakhaatiirta caafimaadka ay soo jeediyaan in lagu dadaalo nadaafadda marka uu dadka soo rito xanuunka loo sameeyo gurmad caafimaad oo deg deg ah laguna simo xarumaha caafimaadka